bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada ugu dooran wararkaan caawidiin heenana waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka amnigii siyaasadda gobolka banaadir oo sheegay in iskaashiga shacabka soomaaliyeed ee sababtay in dib ay u soo laabato bilicda caasimadda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shaaciyey in al-shabaab lacagaha ay qaataan ay ku dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed sidee maanta looga ciiday magaalada muqdisho iyo masjidyada ku yaalo waan soo gudbin doonnaa shacabka ku nool magaalada muqdisho oo maanta u damaashaa tegay xeebta liido ee muqdisho maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxaa shacabka magaalada kismaayo oo iyaguna si weyn u ciiday maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxaa akhbaaraadkaasi wixii soo kordha ayaad ku maqli doontaan warkaabeen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
markale habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo arbacaha taariikhduna ay ku beegan tahay sideed iyo labaatanka bisha lixaad sanada laba kun saddex iyo labaatan markana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir maxamed axmed deeriye yabooh oo maanta ka mid ahaa dadkii tegay beerta daarusalaam ayaa sheegay in iskaashiga shacabka soomaaliyeed ay sababtay in dib ay usoo laabato bilicda caasimada xasan salaad xasanlaka ayuu u waramay
si markaa farxadda ciidda aan la wadaagno bulshada soomaaliyeed mas-uuliyiinta ugu sarreeya maamulka gobolka banaadir waxa ay maanta ay ku sugan yihiin qaybo ka mida magaalada gaar ahaan daarusalaam guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ayaa halkan daarusalaam aanu kula kulannay marka hore waxaynu leenahay guddoomiye si sharaf iyo ciisila kusoo dhowow telefishinka dalsan
waa mahadsantihiin waana dhowahay dalsanna maaragtay ayada iyo tifiga iyo howlwadeennadeeda intaba waa u mahad celinayaa sida quruxda badan oo ay maaragtay dadka soomaaliyeed ugu shaqaynayaan bulshadana aad ugu dhex jirtiin una jeceshihiin inaad warka iyo dalka waxa ka jira inaad gaarsiidiin dadka kaleo soomaaliyeed inta magaalada joogta iyo inta magaalada ka baxsan intaba waan gartay guddoomiye maanta waxaad ka nasanaysaa howlihii siyaasadda iyo amniga daarusalaam ayaa joogtaa waa la ciidaysanayaa maxay maanta kaaga dhigan tahay bulshadan kala duwan ee halkan aad kula kulantay
wallaahi dee waa aad iyo aadaan u faraxsanahay bulshadii oo beertan quruxda badan oo beeraha magaaladan ugu waaweyn ka mid ah oo weliba magaaladana ka baxsan u soo damaashaa tagtay qaybaha kala duwanoo bulshada markaan hadda beertan soo galay waa soo dhex mara beertan aad u soo dhex maray dadka qaar badan oo ka mid ah soo waraystay dadku waxay isugu jiraan kuwo degmooyinka kala duwan ka yimid iyo kuwa maaragtay laftirkoodu degmooyinka hadda degan laakiin dalka dabadda ka yimid oo rabay inay dalka ku iidaan waalidoonteedu iyo caruurtoodu u yimid caruur badan oo maaragtay luuqadda soomaaliga aan ku hadli karinaan ku soo arkay waxay farxad aad ay muujinayeen in maaragtay meel sidaan oo kale ay dalkooda ku taallo xaqiiqatan aad iyo aad ay ugu faraxsanaayeen anigana farxad gooniyahay ii tahay markii aan arko sidaan oo maaragtay dadkii ay beertan isugu yimaadeen ammaankoodii maaragtay aad iyo aad ciidamada ammaanku ay u sugaan
gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka ayuu kaasi ahaa markan shacabka magaalada muqdisho ayaa maanta waxay u damaasha tageen xeebta liido ee magaalada muqdisho maadaama maanta ahayd maalinta koowaad ee ciidul adxa saleymaan al cadaala ayaa warkan dhammaystiray ummadda muslimka oo maanta ciiday waan u mahad celinaynaa waa layaal soo dhowaada mar labaad cabdi maxamed saak waxaa ka imaaday hadda saybiyaana ka imaaday laakis gobol ahaan waxaa ka imaaday baydhabo inkastoo iidaha iidihii hore ee hemaar waa iska dawaal degunaa baraada halkani waxaan balli u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta bay joogaan waxaynu ku faraxsannahay aan ku dabaaldegayna maanta xeebta liido kullu caam waantum bikhayr ciidda wanaagsan daawadayaal waxaan ku suganahay xeebta liido degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir halkan waxaa maalinta koowaad ee ciidul adxa ku dabaaldegayaa dadyaw aad u fara badan kuwaasoo isugu jira dhallinyaro carruur iyo sidoo kale duqow waxay halkaan u imaadeen inay ku qaataan munaasabadda maalinta koowaad ee ciidul adxa waxaa mikrofoonka la dhex qaadnay qaar ka mid ah dadyawoga halkaan ku dabaaldegaya kuwaasoo aanan wax ka weydiinay dareenkooda iyo sidoo kale koobaha ay uga soo ciidaysteen xeebta liida degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir waa kuwaan qaar ka mid ah dadkaasi oo ka warmaya dareenkooda maanta oo ah maalinta koowaad ee ciidul-adxa ummadda muslimka oo maanta iiday waa u mahad celihaynaa waa layaal soo dhowaada mar labaad anoo ah cabdirasaaq daahir calanuur waxaan ka imaaday soorakey inaan dabaasho oon iska baashaalo oo aan maalinta iidoo ay dhaafta meesha ku qaado waa warey dhammaan geela xataa soo cuna xataa iska dhaafa xoolaa iska dhaafa neef geelaa ugu maqan kaligay waxaan kula ciidayaa dadka weynaha oo hadda u jeedo oo iska baashaalaya waa salaamayaa waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah halkani waxaan bali u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta bay joogaan waxaynu ku faraxsannahay aan ku dabaaldegayna maanta xeebta liido magacaygu waa maxamed dayib kana imaaday ee, warta nabad degmada warta nabadda waa farxad iyo dabaaldega iyo ka qayb qaadashada ciid ma- maalinta koowaad waxay la dega asxaab fara badan iyo ummaddani ee asxaabta ee sooma- ee dhallinyarada soomaaliyeed aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad waa soo horumarsan waxayna waa kadib aan soo aadna waxaan bali u dirayaa dhammaantiin meel ee kasta ay wada joogaan maadaama ciidul adxa maadaama ay tahay ee, dhammaantoodaba inay iscaawiyaan isgarab qabtaan waa maalintii ee, farxadda oo dadka masaakiinta ee, la wada caawiyo dhammaanna waxaan leeyahay si nabad ku dabaaldega magacaygu waa saacid maxamed xasan waxaa joogaa eh, xeebta liido garan fud waxaa leeyahay ciid wanaagsan halkan islaamaya hooyadey iyo aabbeey waadhawaa baraada iid lanuur xasan degmada daanil xaafid gubtici sacad maashaad baraada ujeedaa iid waaye waaldabaaldegwaa inkastoo iida
shacabka muqdisho oo u damaashar tegay xeebta liido ee muqdisho ayay kuwaas ahaayeen markan isla wararka muqdisho ayaan ku guri jirnaaye een, shacabka magaalada muqdisho ayaa maanta waxay iyaguna si weyn uga ciideen wadooyinka ku yaala caasimada kuwaas oo iyaguna sawiro kala duwan ay ku geliyeen farxadda ciidan ah ay ku qeybsadeen cabdifataax muumin ilkaas ayaa warkan faahfaahinaya
والله ادي انا فرحسناي شعبك الصومالي دمان تدو عليها عيد وناكسن كل عام وانتم بخير lagala sheekayn karo maasha allah nabad baa ku iinay nabadaa ku soo tukannay waa ka soo tagnay alxamdulilah ciid mubaarig aan leeyahay dhammaan muslimiinta عدي هورت من سو كوبي كرو كلينا من فرحسن دمان صومالي ميل بجتو فرحسين وجي قروح بدن اركيسا waxaa leeyahay soomaalida meel walba joogto ciid wanaagsan ciid wanaagsan dhammaan ummadda muslimiinta meel kastoo ay joogaan si gaar ah bulshada soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisa waxaan idinkala soo hadlayaa bartamaha waddada maka almukarama sida aragtaan bulsho badan oo isugu jira rag dumar iyo dad waaweyn ah ayaa iyagu si raxaraxan ah waddooyinka muqdisho si gaara waddada maka almukarama u maraya qaarkood ayaa sawiro ku galaya kuwaas oo markaasi salaadda ku soo oogay qaar ka mid ah masaajidada ugu waaweyn ee ku yaala caasimadda dadka halkaan maraya oo isugu jira dhallinyaro iyo weliba dadka waaweyn ayaanu weydiinay sida maanta ay u tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa ay ugu faraxsan yihiin qaarkood ayaa dalsan t v u sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin inay maanta ayagoo faraxsan nabad qaba ay guryahooda ka soo baxaan salaadana ay ku ogaan masaajidada waaweyn ee caasimadda si gaar ah masjidka isbayaasiga islaamka waxaana ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay salaadda ay oogaan islamarkaana ay maanta ay u tahay maalinta koowaad ee ciidul adxa haddaba waa kuwan iyagoo markaasi la hadlaya dalsan t v والله ادي انا فرحسناي شعبك الصومالي دمان تدو عليها عيد وناكسن كل عام وانتم بخير وحاواي رمضان يعني ايشك عيد عيد الهي باش ماشي برواقه نو غارسيو وحاواي اذا كان تي في وحاواي ادي انا ما ثانك ما شاء الله وحاواي فرحتي هورت من سو كوبي كرو كلينا من فرحسن دمان صومالي ميل walba joogto oo faraxsan yihiin wejiyo qurux badan aa arkaysaa marka waxaa leeyahay soomaalida meel walba joogto ciid wanaagsan insha allah ciidan ciideeda bashbash barwaaq allah nagu gaarsiiyo ciidan ciid hore waxay ku kala duwan tahay waxaa waaye as leeyahay ciidan ciidii hore ciidan waa way degan tahay shacabku waa degan waxaa u malaysaa maalin maalin tusayay inay shacabka sii ilbaxayaan that's why aan u leeyahay ciidan waxaa waaye jebigeeda aad u degan yahay maasha allah si farxad laana ku dhiibnay soomaalida waxaa leeyahay ciid wanaagsan magacay waa maxamed xasan oo ku magac dheer injineer riiso waxaan ku soo degtay masaajidka isbaasiga islaamka alxamdulilah ciid wanaagsan wallaahi horta runtii eh, ciidan horta way ka duwan tahay ciidihii ciidaha kale because ciidan waxaa waaye ciidul cadaxa waaye waa ciidii hilibka waa ciid weyne- ciid weyneyda waxaan la soo degtay in badan soomaali badan muslimiin badan aadaan ugu faraxsanahay runtii inaan ka mid noqdo dadka soomaalida oo muslimiinta ah oo ku soo degtay masaajidka isbaasiga islaamka runtii farxaddeedana ma la qiyaasi karo magacaygu waa xamdi cabdiqaadir maxamed ee, waxaan ku tukaday masaajidka isbahaysiga waxaa ka yimi degmada holan Ee, lagala sheekayn karo maasha allah nabad baa ku iinay nabadaa ku soo tukannay waa ka soo tagnay alxamdulilah ciid mubaarig aan leeyahay dhammaan muslimiinta meel kasta joogaan gaar ahaan soomaalida si gaar hooyaday un baan odhanayaa ciid mubaarak kula caam waantum bikhayr عيد ومان نور حاجي ساكي وحصلات عيد كجبت مساجد كويدا اسباسي اسلامك ومدى مسلمين تلمان وحاليا هاي عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال دمان مسلمين تميل والبو الدنيا دافيدا اي كجوغان وحاليا هاي عيد وناكسن عيدا عيد ذا كالي نبط برواقي بش بش الى انه نوقع سير جينا ان شاء الله تعالى aad iyo aad ciid wanaagsan halkaan ka leeyahay dhammaan halkan waxaa ka salaamaya ehelkayga gaar ahaan hooyaday macaan iyo aabbahay iyo dhammaan walaalahayga waxaa leeyahay ciid wanaagsan si gaara waxaa halkan ciid wanaagsan ugu leeyahay xaajiyadeeda ciid wanaagsan aa leeyahay iyo carruurteeda dhammaan cabdifataax mumin warbaahinta dalsan bartamaha waddada makaal mukarama
guddaan warkii haween cawaraadii haddalsan aad kala socoteenna waa naga intaa ciid wanaagsan
wararka adla haysa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel